iminka waxaan akhrinaynaa cutubka toddobaad ee markos ciisaa ka jawaabay eedayntii ku saabsanayd xeerka kolkaasaa waxaa u soo urureen farrisiintii iyo qaar culimmo ah oo jeruusaalem ka yimid goortaasay arkeen xertiisii qaarkood oo kibisku cunaya gacmo nijaasaysan waxa weeye gacmo aan dhaqnayn waayo farrisiinta iyo yuhuudda oo dhammu waxba ma cunaan haddayan gacmahooda aad u dhaqin si ay u xajiyaan xeerkii waayeellada oo goortay suuqa ka yimaadaan waxba ma cunaan inay mayraan ma ahee waxyaalo badan oo kale ayaa jira oo ay heleen inay xajiyaan sida dhaqidda koobab iyo dheriyo iyo weelal nuxaas ah iyo miisas markaasaa farrisiintii iyo culimmadii weyddiiyeen oo waxay ku yidhaahdeen xertaadii maxay ugu socon waayeen xeerkii waayeellada waxayse wax ku cunaan gacmo nijaasaysan markaasuu wuxuu ku yidhi isaayos aad buu wax idinka sii sheegay labawejiilayaalow siday u qoran tahay dadkannu bushimahooda ayay ugu maamuusaan laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay si aan micno lahayn ayay i caabudaan iyagoo dadka wax ku baraya amarrada dadka idinku qaynuunkii ilaah waad ka tagtaan oo waxaad xajisaan xeerka dadka sida dhaqidda dheriyada iyo koobabka oo wax kale oo badan oo kuwaas la mid ah ayaad samaysaan markaasuu ku yidhi qaynuunkii ilaah aad baad u diiddaan inaad xeerkiinna xajisaan waayo muuse wuxuu yidhi aabbaha iyo hooyada maamuus oo kan aabbihii iyo hooyadii caaya dhimashaha ku dhammaado laakiin waxaad leedihiin haddii nin aabbihii iyo hooyadii ku yidhaahdo wixii aan idin tari lahaa oo dhan waa qurbaan waxa weeye waa saddaqad aan ilaah siiyey idinku uma daysaan mar dambe inuu aabbihii iyo hooyadii wax u sameeyo hadalkii ilaah ayaad ku buriseen xeerkiinna aad bixiseen oo wax badan oo kuwan oo kale ah ayaad samaysaan markaasuu dadkii badnaa haddana u yeedhay oo ku yidhi imaqla kulligiin oo garta ma jiraan wax dibadda jooga oo intay ninka galaan nijaasayn karaa laakiin waxaa isaga ka soo baxa kuwaasaa waxa ninka nijaaseeya haddii nin dhego wax lagu maqlo leeyahay ha maqlo markuu dadka ka tegay oo guri galay ayaa xertiisii masaaladii wax ka weyddiisay wuxuu iyaga ku yidhi idinkuna ma sidaasaad garasho la'aan u tihiin miyaydnaan garanaynin in waxa dibadda joogaa oo dadka galaa ayaan nijaasayn karin waayo qalbigiisa ma galaan laakiin calooshiisay galaan oo waxay ku dhacaan meesha lagu xaaro sidaasuu cuntada oo dhan ku nadiifiyey wuxuuna ku yidhi waxa ninka ka soo baxa kuwaas weeye waxa ninka nijaaseeya waayo waxaan weeye waxa qalbiga dadka gudihiisa ka soo baxa fikradda sharka leh iyo wasmada xaaraanta ah iyo tuugannimada iyo dilidda iyo damacnimada iyo sharka iyo khiyaanada iyo camalxumaanta iyo ilxun iyo cayda iyo kibirka iyo nacasnimada waxyaalahan shar leh oo dhammu gudahay ka soo baxaan oo ninka nijaaseeyaan bogsiintii gabadha aan yuhuudda ahayn meeshaas ayuu ka kacay oo wuxuu tegey sohdimaha turos iyo sidon markaasuu guri galay ma uu doonaynin in la ogaado laakiin wuu qarsoomi kari waayey kolkaasaannaa gabadheedu jinni wasaq leh qabtay ayaa warkiisa maqashay oo intay timid ayay lugihiisa isku tuurtay naagtii waxay ahayd giriig qolo ahaanna surufoynike oo waxay ka bariday inuu jenniga gabadheeda ka saaro kolkaasuu ku yidhi kolkii hore carruurtu ha dhergaan waayo ma wanaagsana in carruurta kibistooda la qaado oo eeyaha loo tuuro laakiin way u jawaabtay oo ku tidhi waa run sayidow laakiin weliba eeyaha miiska hoostiisa ku jiraa waxay cunaan jajabka carruurta ka dhaca kolkaasuu iyada ku yidhi hadalkaas aawadiis tag jinnigii ayaa gabadhaada ka baxay goortay gurigeeda timid waxay aragtay gabadhii oo sariirta jiifta oo jinnigii ka baxay nin dhego iyo carrabla oo la bogsiiyey mar kale ayuu soohdimaha turos ka soo tegey oo siidoon maray oo badda galiili yimid soohdimaha dekabolisna ayuu soo dhex maray markaasay waxay u keeneen mid dhega iyo carrabla waxayna ka baryeen inuu gacantiisa saaro kolkaasuu dadkii badnaa dhinaca ugu bixiyey oo farihiisa ayuu dhegihiisa ka geliyey wuuna tufay oo carrabkiisa taabtay markaasuu cerka kor u eegay wuuna taahay oo ku yidhi efata waxa weeye furan markiiba dhegihiisa waa furmeen oo carrabkiisii xidhnaa waa dabcay oo si bayaan ah ayuu u hadlay wuuna ku amray inaanay ninna u sheegin laakiin in alla intuu amray ayay in ka badan sii naadiyeen aad iyo aad bay ula yaabsanaayeen oo waxay yidhaahdeen wax walba si wanaagsan ayuu u sameeyey kuwa dhegaha la wax wuu maqashiiyaa kuwa carrabka la'na wax wuu ka hadliyaa